subax wanaagsan qodobada aad ku maqli doontaan warka raadiyaha simba waxaa ka mid ah xaaladda magaalada caasimadda ah ayaa deggan kadib dagaallo qaraar oo tan iyo shalay ka dhacayay gudaha caasimadda hogaamiyaasha maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa waanwaan ka dhex wada madaxda dowladda iyo mucaaradka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ciidamada ammaanka amar buuxa ku siiyey sugidda ammaanka magaalada muqdisho xukuumadda soomaaliya ayaa dowlado shisheeye ku eedaysay inay soo waarideen dagaalada caasimadda xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa si adag uga hadlay xaaladda kacsan ee dalka iyo dagaalada ka dhacaya mucaaradka ayaa turkiga iyo amisom uga digay inay qayb ka noqdaan dagaalada gudaha dalka faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalada saacadihii lasoo dhaafay ka dhacayay gudaha gobolka banaadir maamulka degmada howlwadaag ayaa beeniyey in dhinacyada mucaaradka ay la wareegeen xarunta degmadaasi maamulka puntland ayaa sheegay inay fashiliyeen qaraxyo laga fulin lahaa gudaha deegaanada maamulkaasi dowladda jabuuti ayaa ka jawaabtay hadal dhowaan ka soo yeeray xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xuutiyiinta yemen oo sheegay inay guulo ka gaareen dagaallo ka dhacay xuduudda sacuudi arebiya mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taariikhdu waxay tilmaamaysaa lix iyo labaatanka bisha afraad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subax ee raadyaha simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan xaaladda magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa degan kadib dagaalo qaraar oo tan iyo shalay ka dhacayay gudaha caasimadda iyadoo hogaamiyaasha maamulada hirshabeelle iyo galmudug ay waanwaan ka dhex wadaan madaxda dowladda iyo mucaaradka xaaladda magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa degan saaka kadib dagaalo qaraar oo tan iyo shalay ka dhacayay gudaha magaalada caasimadda ah madaxda dowladda iyo mucaaradka ayaana midba kan kale ku eedeeyey inay abaabulayaan dagaalada magaalada caasimadda ah ee muqdisho shalay ayay ahayd markii ay gudaha caasimadda gaar ahaan degmooyinka waqooyiga muqdisho ay soo galeen ciidamo militariya oo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya islamarkaana saraakiisha hogaaminaysa ay sheegeen inay kasoo horjeedaan muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya dagaal galabnimadii horeba ka bilowday aagga mirinaayada oo uu degan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa waxa uu sababay in halkaasi dagaal xoogan uu ka dhaco islamarkaana dhinacyadu ay isku adeegsadaan hubka noocyadiisa kala duwan degmada cabdilcasiis ayaa lagu arkayey iyagoo maraya ciidamo gaashaaman oo ka tirsan kuwa gorgor islamarkaana gurmad u fidinaya ciidamo ka tirsan kuwa hay-adda nabad sugidda iyo haramcda oo aaggaasi ka dagaalamayay dagaalkaasi ayaa gabalgaabkii soo joogsaday islamarkaana tan iyo markaasi ma jirin saameyn rasmi ah ee dagaalada waqooyiga muqdisho ay leeyihiin ciidamada ka tirsan kuwa militariga soomaaliya ayaa la sheegay in inta badan ay baneeyeen goobihii hore ay u qabsadeen kadib markii ay subaxnimadii horeba soo galeen magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana la sheegay wadahadallo iyaga iyo odayaasha deegaanka dhex maray inay dib ugu laabteen una ruqaansadeen dhankaasi deegaanka gobadle oo markii hore ay kasoo ruqaansadeen ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa la sheegay in ay tageen deegaanadii ay horay iyo xarumihii hore ay u qabsadeen ciidamadaasi oo ay ka mid ahayd isgoyska fagaaxa dagaal la-aan iyagoo halkaasi ciidamadu joogay balse ciidamada militariga cutubyo ka tirsan ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen aagga guriga madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyagoo halkaasi dagaal qaraar kula galay gobolgaabkii shalay ciidamada nabad sugidda kuwa gorgor iyo haramcad ciidamada dowladda ayaa la sheegay in ay dib uga soo baxeen dagaalkaasi islamarkaana ay ku sugnaayeen xala aagga garoonka ciyaaraha ee conis iyadoo tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey dhaqaaqyo kala duwan laga dareemayay magaalada caasimadda gudaheeda taliyihii hore ee beyl booliska qeybta gobolka banaadir ayaa la sheegay dhankiisa ciidamuhu hogaaminaya inay kasoo ruqaansadeen aagga xaafadda shiirkole oo uu horey ugu sugnaa islamarkaana ay soo garab istaageen islamarkaana ay ku wada sugnaayeen isaga iyo ciidamo ay hogaaminayo jenaraal indhacade aagga dalcadawaa dalcadda cabdiqaasim iyadoo halkaasi uu ka bilowday maqribnimadii horeba dagaal xoogan dagaalkan ayaa la sheegay inay qeyb ka ahaayeen ciidamo kala duwan oo kale ah kuwa haram cad iyo weliba kuwo kale oo lagu magacaabo duufaan islamarkaana waxaa la sheegay in u dhexeeyey ayna la dagaalamayeen ciidamo ay hogaaminayaan jenaraal indhacadde iyo weliba taliyihii hore ee booliiska qeybta gobolka banaadir dagaalkan ayaa ahaa kii xalay inta ugu badnaa saameynta lahaa islamarkaana waxaa la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo la sheegay in laga qaxay inta badanba xaafadahaasi goobaha laga qaxay ee xalay laga soo warinayay in laga qaxayo waxaa ka mid ahayd xaafadaha saybiyaano aagga namber afar iyo weliba sidoo kale xaafado kale oo ka tirsan waqooyiga magaalada muqdisho inta badan goobihii shalay lagu dagaalamay ee waqooyiga magaalada muqdisho ayaa la sheegay shacabku inay galabnimadii horeba isaga baxeen islamarkaana aaggaasi aysan ka jirin saansaan iyo weliba dhaqdhaqaaq dadweyne xalay xilligii dambe sidoo kale aagga madaxtooyadii hore cabdiqaasim iyo iskuulka hoyga xamar aaggiisa ayaa waxaa ku sugnaa ciidamada ay hogaaminayaan jenaraal idhacde iyo taliyihii hore ee beeriska qeybta gobolka banaadir waxaana sidoo kale ciidamada dowladdu ay ku sugnaayeen aagga argada namber afar waxaa sidoo kale lasoo warinayay dhinacyo kale oo ciidamo militari ah iyo kuwo taabacsan mucaaradka ay dagaalo ka sameeyeen oo ay ka mid ahaayeen isgoysyada dabka iyo sayidka waa dhinacyadan oo la sheegay inuu hogaaminayo taliyihii hore ee danab iyo guddoomiyaha degmada dayniileh ee gobolka banaadir ayaa waxaa la sheegay in aaggaasi ay la wareegeen sidoo kale muuqaalo kooban oo la baahiyey ayaa waxaa dhinacyadaasi ku sheegeen in gebi ahaanba ay qobsadeen xarunta degmada howlwadaag ee gobolka banaadir walow daqiiqada kadib maamulka degmada howlwadaaga ay beeniyeen in xarunta degmadaasi gacanta lagu dhigay kadib muuqaal kooban oo ay kusoo duubeen meel ay ku sheegeen gudaha xarunta ma jirto cid si rasmiga u xaqiijin karta degmada waa xarunta degmada howlwadaag iyo cidda rasmiga ah ee gacanta ugu jirto walow dhinacyadu ay kala sheeganayaan in midbakan kale uu ka qabsaday xarunta degmada islamarkaana sidoo kale waxaa dhinacyadu ay xilligaasi dhex mariyey dagaalo qaraar oo kan ugu culus uu ka dhacayay aagga dalcadda dalcadda cabdiqaasim iyo weliba sidoo kale aagga namber afar iyadoo dhinacyadu ay isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan wasiirka arrimaha guda waa wasiirka amniga gudaha ayaa ka mid ahaa xubno dowladda ah oo ka hadlay dagaalkaasi isagoo ku eedeeyey in wadamo shisheeye dagaaladan laga soo waariday wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dagaalkanna uu geystay khasaare kala duwan islamarkaana waxa uu meesha ka saaray in dagaalkan uu u dhexeeyo ciidamada dowladda iyo xubnaha mucaaradka ah balse waxa uu sheegay inay yihiin dagaalo laga soo abaabulay wadamo shisheeye waa dad soomaaliyeed ah wax cun ay ku qaadanayaan sidii dagaaladan ay uga dhici lahaayeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si kooban uga hadlay dagaalada ka dhacaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu sheegay in dagaaladan aysan ahayn kuwo la mahadin doono islamarkaana wuxuu amar ku siiyey dhammaanba ciidamada dowladda inay amar buuxa u qabaan sugidda ammaanka magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoo magaalada muqdisho ay ka dhacayaan xilligaasi ay ka dhacayeen dagaalo xoogan waxaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu sheegay in marnabo aan la mahadin doonin dagaal ka dhaca magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinaya amniga iyo nabadda magaaladan muqdisho gaar ahaan bishan barakaysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhooro bulshadana loo tulo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortaga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada muqdisho dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo howshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guulaysan doono insha allah waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada in aan ka wada shaqayno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeenna gaar ahaan magaalada muqdisho
xaaladda guud ee magaalada muqdisho ayaa hadda degan iyadoo la aaminsan yahay in mar walba magaalada gudaheeda ay ka dhici karaan qulqulatooyin la mid ah kuwii shalay ka dhacayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliyana waxauu sheegay in amar buuxa uu ku siinayo ciidamada ammaanka inay ka hortagaan wax walba oo dhib geysan kara islamarkaana loo baahan yahay in meesha laga saaro dhibaatooyinka ka jira gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa waanwaan ka dhex wada madaxda dowladda iyo mucaaradka hogaamiyaasha maamulada galmudug iyo hirshabeelle oo ku sugan magaalada caasimada ah ee muqdisho islamarkaana goobjoog u ahaa wixii dhacayay tan iyo shalay ayaa waxaa la sheegay in xalasaq dhexe ay soo dhex galeen dagaalada u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka hogaamiyaashan maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa la sheegay hadda in waanwaan ay ka dhex wadaan madaxda dowladda iyo mucaaradka si loo joojiyo dagaalada ka dhacaya gudaha caasimadda muqdisho islamarkaana wax walba loogu dhammeeyo wadahadal hogaamiyaashan oo iyagu aada loogu arkay inay ku aragti yihiin madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay waayihii dambe kulamo la lahaayeen looga hadlayay siyaasadda dalka madaxda mucaaradka hogaamiyaashan ayaana la sheegay xalay xilli dambe in ay soo farageliyeen dagaalada ka dhacaya gudaha muqdisho taasi oo sababtay in guud ahaanba dagaaladaasi ay istaagaan madaxda dowladda iyo xubnaha mucaaradka ayaana waxaa la sheegay in xubnahan ay isku dayayaan sidii loo dhexdhexaadin lahaa loogana dhaadhicin lahaa in wax walba wadahadal lagu dhammeeyo dowladda soomaaliya ayaa si kulul iyo mucaaradka ayaa midbakan kale ku eedeeyey inay ka dambeeyaan dagaaladaasi madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo xilligan musharax ayaa ku eedeeyey madaxda dowladda inay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday hoygiisa isagoo nasiib darro ku tilmaamay in xilligan markii labaad weerar lagu qaado hoygiisa sidoo kale hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee cabdiraxmaan cabdishakuur ursame ayaa sheegay in dagaal xoogan lagu qaaday hoygiisa islamarkaana ay iska difaaci doonaan cid walba oo isku dayda inay weerar ka geystaan gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan hoyga musharaxiinta mucaaradka ah ay ka degan yihiin magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa sidoo kale ka mid ah dhinacyada dagaaladan ka hadlay wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xundubey isaga oo meesha ka saaray in weerar lagu qaaday guriga madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xasan xundumey ayaa sheegay in dhinacyo lasoo abaabulay ay falalah qulqulatooyina ka sameynayaan gudaha magaalada muqdisho ciidamada ammaankuna ay ka hortegayeen waxa uu sidoo kale sheegay in marnaba aan la aqbali karin in ay qaadaan tillaabooyin meesha looga saarayo dhibaatooyinka ka jira gudaha magaalada caasimada ah ee muqdisho islamarkaana waxa uu beeniyey in la weeraray guriga madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan xundubey ayaa dagaaladan ku eedeeyey in dowlado shisheeye oo ay ogyihiin ay gadaal kasoo riixayaan islamarkaana dad soomaaliyeed ay dallaalin ka yihiin wax yarna ay kasoo gelayaan isagoo sheegay in mar walba ay qaadi doonaan tallaabo walba oo meesha looga saarayo dhibaatooyinka ka jira gudaha magaalada caasimada ah ee muqdisho
soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka degan magaalada muqdisho oo nabadda ay haystaan iyo horumarka dhib badan usoo maray dhiig badanna usoo daadiyey waayo aragna u ah dhibaatooyinka lasoo maray maantana dhididkooda ku dhistay iskuullo iyo isbitaallo iyo jidad dowladna ku dhistay nacfiga ugu badan ee dowlad laga helana ayagu hela waxa aan mar kale ugu baaqayaa in aysan ka qayb qaadan dagaalo lasoo xawilay oo dana iyo dana shisheeye loogu shaqaynayo oo ujeedooyin laga leeyahay oo aysan qarsoodi ahayn dadkii soo xawilay aan ognahay oo cid kastoo wax garata ay og tahay dagaaladan in lasoo xawilay in ka dalaalaysa oo wax badan ka helayna ay jirto in dalaal ka ah dagaaladan oo wax badan ka helayna jirta laakiin loogu danaynayo shisheeyaal dowlado shisheeye loogu danaynayo qof walbow haddaad moogeed ogow indhahaaga fur maskaxdaada fur dagaalada muqdisho loo soo rarayo waa dagaalo ay dowlado shisheeye wataan oo dad kale oo soomaaliyana ay wax yaroo dalaala ay ka raadinayaan haddaad marka dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina iyo sharaftiina iyo dhaqaalihiina iyo karaamadiina ilaashanaysaan waxaa loo baahan yahay dagaal bilowgiisa la ogyahay dhammaadkiisana aan la ogeyn ayna ka macaashi doonaan shisheeye dalaaliinta yareerna wax badan wax badan aysan ka faa'idi doonin in aadan faraha la gelina dagaal waa taqaanaan inta lagu soo jiraad ogtihiin nabadna waa aragtaan dagaal waad soo aragteen jid burbursan dhul la kala xirto in lees dilo in lees furto inaan sharci shaqayn horaad usoo aragteen dhibkeedana waa ogtihiin
wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dagaaladan ay wadamo shisheeye ka dambeeyaan islamarkaana sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ka hortegi doonaan dhibaato walba oo laga soo abaabulo wadan dibadda ah islamarkaana la doonayo in lagu waxyeeleeyo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed mucaaradka hayaha waxay uga digeen turkiga iyo amisom inay ka qeyb qaataan dagaalada ka dhacaya gudaha magaalada caasimada ee muqdisho war qoraal ah oo xubnaha musharaxiinta mucaaradka ay soo saareen ayay kaga digeen dagaalada ka dhacaya magaalada muqdisho inaysan qeyb ku yeelan xubnaha waa wadamada turkiga iyo amisom iyadoo musharaxiinta mucaaradka ay sheegeen in rasaasta lagu weeraray madaxweynihii hore ee soomaaliya islamarkaana dagaalka hadda dowladu ku wado si toosa shalay looga soo qaaday xarumaha amisom waxay ku eedeeyeen in taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daahir uu rasaas aada u fara badan shalay kasoo qaaday amisom islamarkaana rasaastaasi ay tahay tan ka dhacaysa gudaha muqdisho laguna weeraray madaxdii hore iyo weliba mucaaradka musharaxiinta mucaaradka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada turkigu tababaro ay yihiin kuwa inta ugu badan hadda weerarada ku haya musharaxiinta mucaaradka ah iyo shacabka muqdisho iyagoo kaga digay wadamada wadanka turkiga iyo amisom inay ka qeyb qaataan dagaalada ka dhacaya gudaha magaalada caasimada ah ee muqdisho inta badan ciidamada hadda dowlada taabacsan ee aag ka diriraya ayaa la sheegay in turkidu ay soo tababarto dhanka kale xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa si adag uga hadlay dagaalada ka dhacaya magaalada caasimada ee muqdisho iyadoo dhankooda wakiilka midooda yurub uu si adag uga hadlay dagaalka ka dhacaya gudaha magaalada caasimada ee muqdisho isagoo sheegay in ay aada uga xun yihiin dagaalka khasaarawaa dagaalada khasaaraha geystay ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in rabshadaha socda ay yihiin waxaan la aqbali karin islamarkaana ciddi ka dambeysay ay la xisaabtami doonaan wuxuu sheegay sidoo kale inay aada uga walacsan yihiin dhacdooyinka ka socda magaalada muqdisho danta guud ayuu sheegay inay tahay in la sameeyo xakameynta ugu sarreysa islamarkaana dagaaladaasi la joojiyo waxa uu sidoo kale sheegay inay tahay in loo baahan yahay in la ilaaliyo dhammaanba hay-adaha kala duwan ee dowladda sidoo kale waxa uu sheegay rabshadaha inaan la aqbali karin kuwa mas-uulka ka ana ay la xisaabtami doonaan inta badan degmooyinka gobolka banaadir qeybtooda ayaa waxaa laga soo warinayay dagaalo tan iyo shala ka dhacay iyo qulqulatooyin ka jiray degmooyinkaasi iyadoo dagaalo qaraartan iyo xala sidoo kale ay ka dhacayeen magaalada caasimada ah ee muqdisho walow aan loogin halka dagaaladaasi ku dambeyn doonaan iyo xaalku sida uu noqon doono saaka oo ay tahay magaalada caasimada ah ee muqdisho mid degan islamarkaana aan la soo warin dagaalo tan iyo aroornimadii horeba ka dhacay gudaha muqdisho maamulka puntland ayaa sheegay inay fashiliyeen qaraxyo laga fulin lahaa gudaha deegaanada maamulkaasi faysal qosle ayaa ayaa sii dheeranaya ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland oo saacadihii lasoo dhaafay howlgallo qorsheysan ka sameeyay duleedka magaalada boosaaso ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta kusoo dhigeen keyd dagaalmayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanada buraleyda gobolka bari puntland ayaa sheegtay in keydkaasi ay ahaayeen maadooyin laga sameeyo walxaa qarxa islamarkaana ay tilmaameen in al-shabaab ay ugu keydsanaayeen godod ay ka qoteen buraleyda galgala ciidamada puntland ayaa sheegay in xogtan ay usoo gudbiyeen dadka shacabka ah taasi oo u suurtogelisay in ciidamadu ay howl galaan islamarkaana ay ku guuleystaan inay ka hortagaan qaraxyadaasi ammaanka magaalada boosaaso ayaa si weyn loo adkeeyey tan iyo markii ay bilaabatay bisha barakeysan ee ramadaan waxaana joogto laga dhigay howlgallada ciidamada amniga ah iyadoona maamulka puntland ay sheegeen in gudaha magaalada boosaaso iyo duleedkeedaba ay howlgallo ballaaran ciidamadu ka wadaan dhowrkii hore ama dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa al-shabaab iyo ciidamada puntland ay ku dagaalameen dagaalo qaraarna ay ku dhexmareen deegaanada buraleyda ah ee galgala iyo sidoo kale deegaano kale oo dhaca gobolka bari waxaana labada dhinac ay guulo ka kala sheegteen dagaaladaasi oo khasaare kala duwan dheliyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa isagoo horey u amray in howlgallada la kordhiyo islamarkaana ciidamadu ay sameeyaan howlgallo joogto ah deegaanada puntland waxaana arintaasi ay timi kadib markii falal amni darro ay ka dhaceen magaalada boosaaso
aada buu mahadsan yahay faysal cabdi faarax qodobkaasi inoo soo koobayay codkiisa ayna dhegeystayaal u dambeeyey warka subax ee raadiyaha simba subaxnimadan warka injineer kooshin yare ayaa inoo farsameynaya intaan ku kulmi doona warka kan xiga nabadgelyo baafin hooye cabdiye axmed cabdulle waxay baafinaysaa maaide maxamed yuusuf waa sagaal sano jir ka soo luntay xaafadda shiir kale gaar ahaan iskuulka ablaal aaggiisa cid markii ugu hordambeysay waxay xidhnayd xijaab buluug ah iyo goonno waa yaro maariin waxaana maqan labada